markana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheekadan dhag aan u furnay qalbiga miyay dhigtaa warkaba anaa dhagax la hadlaya qofaan dhibka caashaq arag miyuu dhaba moodaya anuu hooy iga dhigtee haddaan dhinacyada la qaban la dhowri sidii dhalaan
bal dhegahaasi aan qalbiga u furnayna sida loogu maare helaya iyo weliba heeska curata qisadaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii alabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doono
ma odhanayo shal waxbaa kuu soo dhece ka jooge qalbigii weli qofun buu sii rabaa noloshii waxaan rabaa qofkayna kusoo kordhiyo beerkii dumarku markaa ragga mana barto kamana ilbaxo mana barto uu ku belanbeliye ma tidhaahdo kamana ilbaxdo nin ma arki kara ma tidhaahdo waa qayb kaloo ka mid a waraysiga ay barnaamijka caweyska washington siisay fanaanada idil barkhad kaasoo ay kaga warrami doonto qaybo ka mida waayaheedii fanka barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska washington ee aynu soo dhaafnay waxaad ku maqasheen suugaan kala duwan oo curiyey maxamed jaamac oo ku magac dheer m j oo aal abuur oo ku nool magaalada gaalkacyo kuwaasi oo badankooda uu ku fadhiyey qisooyin run ah oo barnaamijka u sheegay abwaanku taasoo ay ugu dambaysay qisadii dookii iyo weliba calafkii kala dacwoonayey caawana waxa uu inoo hayaa oo inala wadaagi doonaa heesta dheg aan u furnayn qalbiga iyo weliba siday ku timi balandii kala baxo oo aan soo dhoweeyey abwaan m j oo inoo sharaxaya sida ay heestaasi ku timi
cabdixakiinow heestan dheg aan u furnayn qalbiga oo ereyada ilaxankaba anigu aan sameeyey waxay ahayd qisadu guriga saxardiid maxamed saxardiid saaxiibkay anigoo jooga hargeysa ayaa nin aanu isku wanaagsanano saaxiib ahayn ciyaalkii noogu yimi marka uu iga shekeeyey qisadan inan uu loo sheekaysto oo ay saaxiiba yihiin ama ay isku wanaagsan yihiin asagu dee dhankiisa u jecel yahay lakin sida muuqata iyadoo aanay danaynayn marka wuxuu igu yidhi maantao dhan baan war u sheegaya waan u mahmaahaya waan la sheekaysanaya mar dambe igu leedahay buu yidhi maxaa tiri ku soo celi markaasu ku celiya haddana markaas leedahay aniga waan iska mashquulay haddana igu soo celi maxaad tiri hadaito marka dee warkaan ku soconayn oo malaha waanay danaynayn marka sheekadan dhagaan u furnayn qalbiga miyay dhegtaa warkaba anaa dhagax la hadlaya qofaan dhibka caashaq arag miyuu dhaba moodaya anuu hooy iga dhigtee haddaan dhinacyada la qaban la dhowri sidii dhalaan kalgacalku miyuu dhismaa heesta saas saasay ku jireen isla markii baan samaynay laxankii baan ku duurnay isla markiina waxaan laxankii markaan sameeyey iyo ereyadiiba saxardiidna hore ku tumay dee isla daqiiqadii baanu samaynay runtii heestaasuna sidaasay ahayd oo dee qof aad maanta o dhan la hadlaysa lakin warkaago aanu ku soconayn ba
haddaan dhulka roob ku di'in iyay dirta soo baxda dhalool iyo ubax dhasha wadnaha xiisugu dhex degay haddaanu la maanidayn dhawacuna bogsoonaya dhawacuna bogsoonaya wadnaha xiisugu dhex degay haddaanu la maanidayn dhawacuna bogsoonaya dhawacuna bogsoonaya
aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno heestaasi u qaadaya fanaanka qamar sugaani halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington ee v o a haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada idil barkhad heesta tidhaahdo beer dumar aday baday kulaylaha inaan bacad lugeeyo aday baday habeen badh inaan baxo madoob inaan baxo midow aad heestaasina waa waayaheeda waa waaye kolley aan taasun ka fogeyn iyadana bal nooga waran
heestan waxaa sameeyey abwaan la yidhaahdo cabdimasta laxanka waxaa saaray lejan xasan aadan samatar heestaan beriga qaadi jiray laakiin aan saddex anaano kale soo cusboonaysiiyey heesta abwaanka weli qisada heestaas ay igama sheekayn kolley waxaan u malinaya gabdhaha beerka dumarku ragga inaan udan una ka ilbixin waase anugu turjutay kolley qisada heesta lagama sheekayn anun ba iska turjurta waxaan turjurtoon gabadh inta la dhibaateeyey haddana dhibaatadii shalay ku dhacday aan weli waxba ka baran oo haddana dab kale ku dhacda bilmatalan gabadh baa weli shukransanaysa dhib baa ku dhacaya isma odhanaysa dhibka shalay baa kugu dhacay iska daaya haddana wuu sii soconaya waa nolosha caadigeeda marka waa halkan ilan beer dumar baan baran ilan beer dumar baan ka ilbixin ragoon barane
ka ilbixin ragoon baran because qof baa xumaynaya gabdhihii markuu qofkii xumeeyo werise dee in- intay doontaba ha qaata ama bila ama sanada ee laazim gabadhaas waa gabadhii waa- ama gabadha gabdhuhu waa qofkii mar kastaba qofkan xidhiir la bilaaba mana xasuustaan shalay wixii ku dhacay dab aniguba da iska soo qaadaba wax haddii ay ku dhacaan iminka bilmatal oo kale misaale ma odhanayo shalay waxbaa kugu soo dhacay ka jooge qalbigii weli qofun buu sii rabaa noloshii waxaan rabaa in qofka inaan kusoo kordhiyo beerkii dumarku markaa ragga mana barto kamana ilbaxo mana barto uu ku belanbeliye ma tiraahdo kamana ilbaxdo nin ma arki kara ma tiraahdo marka saas saasay hees tahay
marka waa ilan beer dumar baan ka ilbixin oo rag barane
ragoon baran habeen madow bay baxday way balanbashay way dhibaatootay taas lagaga soo sheekeeyey ugu dambaynta waxay leedahay ilan beer dumar baan ka ilbaxay ragoon baran
aday baday kulayna aday baday aday baday kulayna aday baday inaan baxaan lugayo aday baday habeen bad inaan baxo madow inaan baxaan lugayo aday baday habeen bad inaan baxo madow aday baday jaalkanigu sii balladhiyo aday baday warbeeni balanaan dhamaaday aday baday jaalkanigu sii balladhiyo aday baday warbeeni balanaan dhammaanayn barane ile beer dumar baa ka ilbixin xagoon barane ile beer dumar baa ka ilbixin ragoon barane ile beer dumar baa ka ilbixin xagoon barane aday baday kaniila aday baday aday baday kaniina aday baday inaan baxo madawo aday baday barbaartaba inaan adi dagaala baxo inaan baxo madawo aday baday barbaartaba inaan adiga kala baxo aday baday jacalkanigu sii butaciyo aday baday warbaqdi anana dhammaanayn aday baday jacalkanigu sii butaciyo aday baday warbaqdi lana dhammaanayn
qurbaa lagu nool yahay oo nolol qurbaa jirta wadankiina sibaa loo noolaa qurbaana sibaa loo nool yahay culaysyadu dhinacna iskaga mid noqdaan dhinacnaha ku kala duwanaadaane muddaad qurbo joogtay markaynu eegno nolosha qoysnimada iyo hanaanka loo nool yahay dee dabcan suugaantaad kusoo jirtay fanaanad baa tahay nolosha adduunka waad arkaysaa haddaa isbarbar dhigto noloshii qurbaha iyo weliba kii wadanka iyo nolosha u kala fududda ama u kala culus tahay
wallahi horta wadankii anigu wax badan maan dugootoo noolaynoo horta markian ciyaal ahaa ilaa imankan qof weynahay qurbo umaan joogay laakiin way jirtay beri dhexdaasoo dalkii guuray oon deganaa oo nolosha soo arkay anigu horta mar waliba waxaan jeclay nolosha dalkii aad u jeclahay nolosha dalkii waa nolol bilaastaraysa waa nolol bilaa buuqa waa nolol iska jeelgaraynayso waa nolol aan hamigaaga iyo qamigaaga iyo qalbigaaga una maqnayn lakiin halkan hamigaaga iyo qalbigaagii baa maqan waxaad sanaysaa goormaad hooyadan caanu tegi goormaad reerkiini tegi goormaad dalkii tegi goorma goorma baa mar walba ku jirta labada waxay odhan jireen soomaalida hore labada sul baa ku taagan yahay qofku labada sulba uga taagay absolutely caqliga hawaayin marka mar walba waa tan xilligii fasaxii baa laleeyahay goorma fasaxaa soo galayaa lagu marka dambe waan tegayaa waan tegayaa lakiin marka dalkii timaado warqad lalaalayso lacag doonaysaan aad ka fikraynin oo biil ah waxaanad ka fikraynin suulasha ku taageen faraa kuma taageen cagyo dhulkii wada dhigtay halkaasi waxaad helaysaa familki xasilnooni buuxda bal matalan hadday shaqadii guriga iyo hawshii noqotay iyo gargaarna familkii baa buuxo ka- ka abiyada iyo reerkii iyo ehelkii oo dhan baa buuxaa mararka qaarkood shaqaalaa la helayay anigu dalkii qofka wax ku haystaay intuu xu barta ku noqda nolol janno adduun buu gelaya laakiin qurbahan inkastan anigu horta wanaad uga mahad celinaya dowladdaa ku noolahay oo de maasha allah waxna ku barta weli waxbarashadiina sii wado in caruurna ku haysto nolol qurux badan oo qof bilaadan ku nooliyaba alxamdulilah maasha allah ilaahay subxaana watacaala mahadaga haatee ku joogaa laakiin mar walba hamigeyga iyo qamigaygu maqan yahay suulashii baan ku taagnaa jiro waxaa sheegtay aad iyo aad
goormaan dalkii tegi sweet home home sweet goormaa tegi umar isla caruur u baqi maysid oo dee qolyihii faranjigiiba caruurtii ma arkaysid dee wa- yaabo fara badan bay niyaddu mar walba dalkaaga hooyay wax loo dhigaa ma jiro halkana duruufaa loo joogaa annagoo gamadcelina dowladaan la nool nahay de maasha allah nolol haddii la yidhahdo horta nolol quruxdeed iyo horumarkeed iyo fiicnaanteed bartan bay taallaa kortoo laga hada horta because dalkeenni nolosha taallay waa taanku u sheegayo cuntada firaashka cimilada firaashka iyo waalidka aad la joogtay ciiddaada hooya joogta laakiin markii horumar iyo mustaqbal iyo dee wax ka qabsi iyo dee cadaalad ay noqotona dee qurbahan baynu u joognaaba oo maanta ardayga jaamacad ka wada baxdaan qurbahan beritoole laguma odhanayo dee dib u jeeg iyo adeerkii baa ka fadhiyee halkii waxbarashada ku keentay waad iska taqay hay waxaan looga dhigi karin baa jirada qof waalidkiisa xaggaa joogo adduunyadoo dhan ba xaggaa ka jirtay ka dhiganta dhinacba wax buu ku fiicanya dalkeena cimiladii waalidkii ehelkii qaraabadii qoyskii halka ciidaadii hooye eed la joog ka soo jeeday baad ku faraxsan tahay wax marnaba qabsimid loo dhaafaa jirin asaamtan waxaad waxaad tabaysaa shaqo waxaad tabaysaa cadaalad waxaad tabaysaa indhuu doonaya dhul qurux badan oo dee dad ku tabceen dad ina lamid unba ku tabcay qurbahan nayna marka dal quruxdii haddii la dhahdo horta dalkuu qurux badan yahay maasha allah laakiin dalkiibaa waxa u baahan yahay dib u habayn iyo wax badan buu u baahan yahay marka marka isbarbar dhiga mar walba miisaanka waxa koraya oo kor noqonaya dhulkuna tegaya qorbe erkan dalkii dalkii hooyad wax loo dhigaa ma jirto laakiin dalkii wadanba wax buu ku fiicanya marka darlanta lagaa waxaan leenahay iyadana ilaahay nagu sibo iyadoo nabadgelyahay iyadoo aynu insha allah saas nolosha iyadoo cagaar dhulka si loo wada dhigo wadankii la tegay haddii la yidhaahdo aamiin insha allah insha allah one day insha allah marka haddaynu soo noqono dhinacii suugaanta hees waxaa jirta la yidhaha danta guurka ama dan guur oo iyada dan guurkaas qiyaastii markaa dhaqanka iyo guurka iyo dantiisii waayaha iyo wadankii intaan ka waranuunba heestaasina ku dhowdaan filaya heesta haddaad noo sharaxdo
heestan waa hees taariikhiyan aniga ah waa niloobiyada laftigeeda waa qiso marka ani iyo wiil aan nolosha ku midoownay bay ka hadlaysay marka ahaan heesta markii la sameeyey waalidka sameeyey wiinanka sameeyey baa wuxuu ogaa xidhiirkayga marka waa kaga sheekeynaya danta guuda danta guura ayuu leeyahay heesta waxaan wada qaadi jirnay ani iyo fanaan odhan jiray himilo aad u salaamayo baa wada qaadi jirnay marka qiso ani isaga unbaa laga sameeyey waa qiso waayihiinii rasmiga ay nolosha ku saabsanayd ha marka isaguna waa kala dooq iyo anoo kugu doortay qurux jirte ana waxaa leeyahay deganidaada oo ku dirsaday aqoon marka waxay ka turjumaysaa midkeeba mid qof wuxuu ku doortay laba qofa isku faraxsanoo noloshii ku midoobo midba midkan kala ammaanayo wuxuu ku wanaagsan yahay sheegay marka waa heesta baaba heestii calaf inuu dhaco sababta u ahayd odhan karaa
dugo jacay carabda leblelaba dorobtiyo waqtiga dalalkala jira dadinisa dugohow jacayn carab daleblelaba dorobtiyo waqtiga dalalkala jira dadinisa daganida adoo ku darsaday qoon daganidaado ku darsaday qoon daadban kalgacal daya ku weeye daadban kalgacal amba ka darneye ku ducayayso khayr aa ku ducayayso khayr daadban kalgacal daya ku weeye daadban kalgacal amba ka darneye ku ducayayso khayr aa ku ducayayso khayr
heestaasi ayaa dhegaystayaala barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan u dambaysay tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
rag daryeelka qoys ficirkala durko dad iyagoo laha damana murtida agadayniya rag daryeelka qoys ficirkala durko dad iyagoo laha damana murtida
daga nidaamo ku darsada yaqoon daga nidaamo ku darsada yaqoon dacban kalgacal dayaku dacban kalgacal dayaku ku ducayso khayr ah ku ducayso khayr dad bankan gacal amba kadane dad bankan gacal dayakoye ducayso khayr ah kun ducayso khayr